sidii aad ku maqasheen idaacadeheennii shalay diyaarad looga shekisan yahay ama ay la sheegay inay tahay nooca aan duuliyaha lahayn ayaa duqayn u geysatay baabuur uu saaraa sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab sarkaalkan oo lagu magacaabo ibraahim cali cabdi ayaa la sheegay inuu al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada ismidaaminta ah iyo iskuduwidda aaladaha qaraxyada lagu fuliyo haddaba dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay weerarkaasi waxayna sheegtay in sarkaalka la dilay uu halis ku yahay ama ku hayay ammaanka soomaaliya iyo kan gobolkaba afyeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaan qadka taleefonka kula xiriiray wuxuuna iga warramay weerarkaasi iyo jawaabta ay dowladda soomaaliya ka bixisay qolkan waxa uu ka dhacay degmada baantubako waxaana uu ahaa mid si gaar ah loogu bartilmaameysanayay shaksiyaad ururka al-shabaab ka tirsan oo khatar runtii ku ah shacabka soomaaliyeed maaragtay dhibaatooyinka muddada faraha badan ba ay ay u geysanayeen haddii ay tahay qarxinta iyo haddii ay tahay dilalka qorshaysan waxyaabahaas oo kale marka meeshaas ayuu runtii weerarku ka dhacay wuxuuna ahaa mid sidii loogu talagalay u dhacay oo lagu guulaystay in shaksiyaad muhiima oo uu ka mid yahay ibraahim cali cabdi meeshaasi lagu dilo ibraahim cali cabdigan weerarka lagu dilay iyo ragga kale la socday gaar ahaan isaga muxuu ahaa runtii maxamed waxaan ka warhaynaa annaga waa in shaksigan uu ahaa madaxii qaybta isqarxinta iyo waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka iyo ninkii mas-uulka u ahaa ururka al-shabaab nin kale oo isna mas-uul ah oo waxyaabahaas aan idhaahdee mas-uuliyaadka noocaas oo kale a lagu eedeeyo inuu lug ku lahaana weerarkaasi waa lagu dilay marka labada nin runtii arrinta ku saabsan isqarxintaas iyo miinooyinka dadka iyo baabuurka loo dhigay iyo waxyaabahaas oo dhan ay maleegi jireen marka khatar bay ahaayeen runtii dadka soomaalida khatar ku ahaayeen gobolkay khatar ku ahaayeen caalamkana khatar ayay ku yihiin marka waa arrin fiican tallaabadaas in laga qaado marka weeraro gaara iyo falal gaara oo argagixiso oo ninka uu geystay uu ku eedeysan yahay marka laga reebo inuu si guud madax uga yahay qeybta isqarxinta al-shabaab miyaa jira dabcan weeraro fara badan oo oo dhacay oo isqarxin ama weeraro ay al-shabaab dad rayada ku laayeen qeyb ayuu ka ahaa gaar ahaanna waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaa ninkii khabiirka u ahaa arrimahaas oo isku xirka ugu weyn qaraxyada noocan oo kalea in la fuliyo iyo in lagu qanciyo dhalinyarada soomaalida inay isqarxiyaan kuwa shabaab ku jira raggii abaabulkooda muddo usoo taagnaa ayuu ahaa marka nin dambiile ayuu ahaa weyn waana ka warhaynay annaga lafahanteena waxa uu yahay iyo dembiyadaas iyo waxa uu maleegayay waa guul runtii la dhihi karo shaksi ama qof dib weyn ku hayay mujtamaca soomaaliyeed in lasoo afjiro arrin aada iyo aad ahmiyad u leh ka sokow soomaalida xataa waxay ahmiyad u leedahay gobolka iyo caalamkaas waxaad sheegtay in dhankan khatartiisa iyo halistiisa iyo aad la socoteen oo wax badan aad kala socoteen dowladda soomaaliya ma la socotay weerarkan laga fuliyey dhi tobacco walaal aada iyo aad baa umahadsan tahay weerarada noocan oo kale ah dowladdu dabcan iskaashi furan ayay kala leedahay dhammaan dowladaha ay wada shaqaynta iyo iskaashiga la dagaalanka argagixisada ay la wadaagto waana runtii mid sidii aan horeyba kuugu sheegay ay dowladdu ay diyaar u tahay inay mar kasta kala shaqayso caalamka iyo gobolkaba sidii kooxaha noocan oo kale ah iyo shaksiyaadka noocan oo kale ah dhibaatooyinkana ku haya shucuubta soomaaliyeed iyo kuwa gobolkaba in maaragtay weeraro iyo ugaarsi dhab ah lagu qaado marka waa waa waa wax runtii aan dhihi karno waa lagu guulaystay arrinta ku saabsan la dagaalanka argagixisada waa mid dowladdu ay la wadaagto dowladaha weerarkaasna waan ka warhaynay mas-uuliyiinta xukuumadda ama dowladda soomaaliya maxay ka yidhaahdeen arrintan aada iyo aada ayay dabcan xukuumadda usoo dhaweyneysaa in dadka noocan oo kale ah khatarta kuwa soomaaliya gobolka iyo caalamka meel kastoo ay joogaan aan laga daba harin oo ama lagu dilo ama gacanta lagu soo dhigo taasna runtii waa waajib xukuumadda soomaaliya ka saara inay shacabkeeda badbaadiso sababtoo ah xasuuqyo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa kooxan aan sheegeyn argagixisadu ay ugeystaan shacabka soomaaliyeed mararka badan ayay dhibaatooyinkaasi hela jooga ay u geysteen marka waajib ayaa laga wada saaran inay xukuumaddu markastaba xoojiso xiriirka iyo iskaashiga la dagaalanka argixisada waana arrin runtii aada iyo aada loogu farxay loona soo dhaweynayo howlgalkaas inuu noqday mid mid lagu guuleeyay ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka taleefonka ugu waramaya maxamed colaad xasan oo jooga washington